فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah howlgal askar lagu dilay oo maanta ka dhacay meelo kala duwan xarakada shabaab almujaahidiin oo bayaan ka soo saartay aflagaadada faransiisku uu u geystay nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam isu soo bax nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu difaacayay oo ka dhacay buulo fullay oo ka tirsan gobolka baay maxaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada looga dhex waayey isu soo baxyada lagu difaacayo nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee ka dhacaya magaalooyin kala duwan ee dalka soomaaliya doctor xaniif cabdi sheekh aadan ayaa arrintaasi ka jawaabaya qaybta labaad ee xalqada labaad ee barnaamijka muhiimadda adkaarta ee ay diyaarisay idaacaddan islaamiga ee alfurqaan ayaanu idiin haynaa oo diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa wareysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta waxaa lagu dilay meelo kala duwan mid ka mid a howlgallada askarta lagu dilay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana isgoyska dabka laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa la sheegay in halkaasi lagu dilay waxaa suuragal ah khasaaruhu intaasi in uu ka badan yahay xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgalkaasi fulisay sidoo kale howlgal kale oo ka dhacay inta udhexaysa jalalaqsi iyo ceelbaraf waxaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ah qori aaka ah iyo boosh qasnado iyo rasaaso ay ku jiraan oo uu watay ayaa lagala wareegay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa askarigaasi dilay islamarkaasina hubkiisii gacanta ku dhigay dilalkani waxay ku soo aadayaan iyadoo xalay iyo habeen hore iyo habeenadii ka horreeyey iyo toddobadyadan oo dhan ay jireen weerares dabajooga oo ka dhan ahaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo shisheeyaha kala duwan ee dalka soomaaliya duulaanka ku jooga howlgalladaasi intii ay socdeen waxaa khasaarooyin kala duwan loo geystay shisheeyaha iyo ciidamada iyo saraakiisha maamulada soomaalida ah ee la shaqeeya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي xarakada shabaab almujaahidiin ayaa bayaan waxay ka soo saartay aflagaadada faransiisku uu u geystay nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam salmaan axmed ayaa ka waramaya mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakata shabaab almujaahidiin ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta kaas oo lagu bogaadiyey weeraradii ka dhacay gudaha faransiiska bayaankan oo ku qornaa luuqadaha carabiga iyo ingiliishka ayaa diraya fariimo ku socda muslimiinta waxaana lagu hambaliyeeyey siday ummaddu ugu istaagtay difaaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka lagu yidhi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا
nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi axadkiina iimaan lagama helin ilaa aan ka noqdo qof agtiisa la igaga jecel badan yahay carruurtiisa waalidiintiisa iyo dhammaan dadka intaas kadib inta lagu guda jiro dagaalka caalamiga ah ee lagu hayo islaamka iyo xadgudubyadii ugu dambeeyey ee loo geystay nebigeena aan jecelnahay moxamed sala allahu calayhi wasalam waa tan ummadda islaamka iyadoo ku gilgilaysa caalamka ficladeeda la mahadiyey iyo howlgalladeeda halyeynimo ee lagu difaaciyo sharafka midka ugu khayrka badan dunida nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ficladaas oo ka kala dhacay laga soo bilaabo qaardookaha hindiya gaadhaya maqrib alislaam ilaa laga soo gaaro jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo weliba gudaha faransiiska waxayna ummadda islaamka ku sugtay hadalladeeda iyo ficladeeda inay tahay ummad dulmadiid ah oo aan hilmaamaynin inay aarsato sidoo kalena waxay ummaddu sugtay in ku xadgudubka sharafka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ay leedahay cawaaqib aan la mahdin ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin allah ha sharfo ummadda u qiroonaysa nebigeeda sala allahu calayhi wasalam allah ha sharfo kuwa difaaciya midka loo soo saaray inuu naxariis u noqdo dhammaan makhluuqaadka ahna nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam dadkaas sharafta badan ee qaybta libaaxle ka qaatay difaaca nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa hormuud u ah halyeeyadii fuliyey camaliyaadkii ugu dambeeyey ee ka dhacay faransiiska kuwaasoo quruubta muslimiinta ku kiciyey khirada laabahoodana ku shaafiyey sida ay madaxyada uga gureen kuwii aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah khayr ha ku abaalmariyo halyeeyadaas waxay qaateen manhajka qur-aanka waxayna raaceen dhabbihii saxaabada ay mariyeen kuwii ku xadgudbay diinteenna meelna uga dhacay sharafka nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ۖ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم ؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين
sidaas darteed waxaan kula dardaarmaynaa ummadda muslimka ah inay ku daydaan oo ay raacaan raadkii saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ku difaacay seefo warmo xujo iyo caddayn sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa inay ku daydaan walaalahooda iyo ubadkoodii halyeeyada ahaa sida labadii walaal ee siciid iyo shariifka waashi iyo cabdulaahi ashiishaani ibraahim attuunisi iyo moxamed albakistaani iyo kuwa la midka ah ee qaybta ka ah ciidanka allah ee qarsoon dhammaantooda allah u naxariistee ummaddeena si yaqiin ah u ogaato in dagaalka ka dhankaa muslimiinta maanta uusan beegsanaynin koox argagixiso ah ama axsaab xagjir ah sida ay gaaladu ku andooconayaan laakiin waa dagaal ka dhana islaamka iyo muslimiinta waa dagaal u dhexeeya iimaanka iyo gaalnimada shareecada iyo cilmaaniyadda waa dagaal u dhexeeya dadka raacsan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo kuwa raacsan kacab ibnul ashrafkii yahuudiga ahaa mana ahan halkudhigyada xorriyadda iyo liberaaliyadda ay gaaladu sheeganayso waxaan ka ahayn halkudhigyo lagu hoos qarinayo qorshayaasha saliibiyiinta ee quranka ah sidaas darteed muslimiintu yaysan ku dagmin idhahyadaas been abuurka ah iyo marmarsiyahooda beenta ah si qoto dheerna ha u dhuuxaan hadalka allah ee ah كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثر أكثرهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم أَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ۖ إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ۖ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
ugu dambayntii faransiiska waxaan ku leenahay iyo dhammaan saliibiyiinta hadalkii uu ku yidhi shahiidkii islaamka asheykh usaama bin laadin allah u naxariistee haddii xorriyadda hadalkiinnu aanay lahayn wax xuduuda oo celiya idinkuna u dulqaata xorriyadda ficladeena wasalaamu calaa man ittabaca alhudaa ayaa lagu soo gebageeyey bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakat ashabaab almujaahidiin laguna bogaadiyey weeraradii ka dhacay gudaha dalka faransiiska ee lagu difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isusoobax nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu difaacayay ayaa waxa uu ka dhacay buulo fullay oo ka tirsan gobolka bay dad kala duwan ayaa ka soo qayb galay waxayna muujiyeen dareenka ay ka qabaan aflagaadada faransiiska ka timid ee ka dhanka ah nabigeenu moxamed sala allahu calayhi wasalam dadkii isusoobaxa ka hadlay waxaa ka mid ahaa weeliga walaayadda islaamiga ee bay iyo bokool sheekh cabdulaahi macalin geedow بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إخواني وعبتي في الله أولا الله سبحانه وتعالى يا أمها النغانا كلن كاسيته هنوافجي خيرك بدن isusoobaxas qiimaha badan ilaahayga hana waafajiya aan ka mahadnagaan subxaana wa tacaala jazaahum allahu khayran walaalaha oo horeeyey culimmada laho ogaasada la meelika hadaleenga iyo warkaha koobeno dhammaayeen insha allahu tacaala waa sii eg taakiidii doonalay dowladun kaafirada ee oo faransa lilay farinjigaas ee horsocodkan ee la dagaalanka islaamkana walbadanka caanbati oo marka may waha iidoo islaamka marka gobsashoin jeeda wadansha magaalo madaxdiiya faransiiska oo baariis laa row soddon kilomitran jira islaamka marka meelaha ka jabay dagaalkii geebsugu noo dhaheey marka un hilmaagnay laakiin aan hilmaang marka dowladdaasay towbaa iyo marka lankahda ra-iisiya iska sheegaaw oo islaamka marka inuusa la dagaalamo muqadasaadshey marka may la dagaalamo antafaheedadi iyo marka may leeree insha allahu tacaala lanaa ajbashiroo bimaa yasuukum insha allahu tacaala islaamka marka kuwiinyo wal nabashoo lii ahaanaysada wal marka mayo ahaa qur-aanshoo la marka mayo ahan saxarada la isku kutara islaamka marka kuwiinya marka faransiiska insha allahu tacaala fariintan hordhacaga ee horeba aan deerti ilaa intaasay towjaar iyaa kolley deerti marka geegana insha allahu tacaala shalay anka dambe ay tayaa ilaa saddex qof iyaa marka wiil dhallinyaro ah oo marka may wax muslim ah oo deediis hada umri jeemeli hada markan kaga imadanay tigajara iyo marka shalayaan ka dambeeyay saddex qof goor imaana ilaahay bas subhanahu wa ta'ala kamaadle maalmoga in korayna la soo taan wiil kale oo lankaasay doobo ka sii yar oo tumisiya sana jira meelagaasay taw markan walka baradaay iiba kolay marka may waa la soo taan gaalkii suga hayay nabag aflagaaday oo marka may wal nin qalanna ka sheegi in madashay gooya kaliidan saari madag maana ilaahay ba kama san subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta marka may balana غيره يلا سين كباهنيا hadal hadal iyo markaasay taw moodi dhalinyartii oo marka geeg maraakiisan ka bana maahidan ka bana wilaayad islaamiya dhatiyo aan ku nooleyn yasaas naga mahayaan dadka marka ee marka dhalinyarta ee banin banaad balahaadana oo marka may waayeel lahaadana iyo maylin ka baahan insha Allah taala arintaasi arama kool salin ka baahan insha Allah taala arintaasi taw yaan may balana in marka diirad goona la saaro oo muslimiinta marka arintaasi taw ka dhidhiyaan bilyadi iyo bilmaali iyo binafs arintaasi taw ninka ka dhidhiyaan insha Allah taala farana dadka muslimiinta marka umuuman wilaayaadka ka nool iyo غeersho oo muslimiinta bulshada muslimiinta ee la hadalaya dowladaha ma la hadalayo oo kufaarta iyo mujrimiinta marka may baleeyaan insha Allah taala muqaadacada isan ka haytaan faransiiska marka may oo ka haytaan hal roojiyay oo hal hoojiyay lahaa oo marka may xoog hal saaray waxyaabaha muqaadacaadka ama walaa usaasuubiya muntajaadka ini marka la horseedo marka may wahan dhaqaalashay masaalaheeda dhaqaalada isla baabi'iyo iyo dadka muslimiinta aan ka baagaan insha allahu tacaala ee dadka kale oo marka may waa wilaayaadka rooga iyona marka may balena insha allahu tacaala faransiiska ama may waa jabhaadka shal duuno oo islaamka marka may waa hambeela hadda maamulo haato ama dowladaha islaamka oo dadka shucuubta muslimiinta ka noolan bahaadana may balena insha allahu tacaala masaalihda faransiiska halbeegsadooy insha allahu tacaala ka gabagabeeyaan nimankan faransiiska la raw faransiiska marka min huna laga bilaabo ilaa marka meeli unahan kanaganay hore unajeyni lakakuseeda ini marka dhaawacgaasayta iyo dhibkaasayta lakasii wadaya insha allahu tacaala iyo marka mayo waxaan ka baaqana unana koowa keena insha allahu tacaala intaasa kelimadaan haka koobaan jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa waaliga walaayada islaamiga hebaa iyo bokool sheekh cabdulaahi macalin geedow marka laga soo tago meelaha xarakada shabaab almujaahidiin ay ka taliso meelaha kale ay ka taliyaan maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha wadashaqaynta laleh waxaa iyagana maalmihii tegay ka dhacayay isu soo baxyo lagu difaacaya nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam dadweyne ka qiirooday dulmiga iyo aflagaadada faransiiska ka soo burqanaysa ayaa waxa ay dhigayeen isu soo baxyadaasi waxayna sheegayeen in ay difaacayaan nabiga sala allahu caleyhi wasalam haddaba mudaaharaadyadaasi oo tiro badna kana dhacay meelo kala duwan haddii ay tahay puntland galmudug somalilan koonfur galbeed iyo weliba magaalada muqdisho oo dowladda federaalka ay ka taliso laguma dhex arkin siyaasiyiinta ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada mid darajadiisu hooseysa ama mid darajadiisu sarreyso inta soo istaagay ma oran kelmad ama laba kelmo oo faransiiska lid ku ah maxaa arrimahaasi u sababa su-aalahaas iyo kuwo kale waxaanu weydiinay doctor xanaf cabdisheekh aadan oo aad ula socda arrimaha siyaasadda waxaanuu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ee waa arrimo muddo soo socday waxhadda bilowda ma aha meeshii ugu dambaysa ayay gaartay caalamul islaami intaasoo bilyan oo muslimiin sheeganayso wixii maanta ugu qiimaha badnaa oo laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah ugu qiimaha badnaa wixii kaloo dhan marka lasoo dhammeeyey oo laga tagay oo la baabi'iyey oo laga dagaalamay ayay maanta waxay maraysaa in khayru khalqillaahi oo towxiidkeen uu ku xirnaa in maanta la aflagaadeeyo marka waa wax aada looga naxo weeye waa wixii islaamka ugu dambeeyay ayaa maanta laysku haystaa wixii oo dhan waa laga soo tagay wixii oo dhan xukun iyo shareeco iyo gacan la gooyey iyo jihaadi waa laga soo tagay waxaa laysku haystaa khayru qalqile maanta in la caayo marka waa wax ku haboon maanta siday culammada dhihi jireen dhulka korkiisa in la joogo waxaa ka khayr badan dhulka hoostiisa in la galo maxaa loola jeedaa oo maaratay sidaan xadgudubyada intaan la eg oo soo noqnoqonaya loogu kacayaa maxay tahay ujeedada ka dambaysa bismi illahi raxmaan raxiim ujeedada qofo sib uu arki karaa laakiin aniga aragtideeda shaksiga waxaan isleeyahay waxaa weeye gaaladu waxay rabtaa way ku kasbaynaysaa dimuqraadiyadaa sheeganaysaa dhaqaalaa lagugu bixiyaa waa lagu difaacaa dowladaa lagu dhisaa marka dimuqraadiyaddii la sheegaya xaggee ka gaarsiisantaa lagaa fiirinayaa waxaa la rabaa in lagaa tirtiro wax islaam iyo diin iyo shareeco sheegan in mar lagaa tirtiro meesha ugu danbaysa marka lagu gaarsiinaya marka waa kasbayn la kasbaynayo caalam islaami heerka uu maraa la kasbaynaya soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha mudaharaadyada faransiiska falku ku kacay looga soo horjeeda ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn hadday tahay dhanka somalilan hadday dhaha tahay dhankan federaalka iyo dowlad goboleedyada ay joogaan meel aysan ka dhicin ee waa ay yaryihiin madaxdii maamuladuna meesha kama muuqdaan waxayna lahayn carada anagaa ka dowlada anagaana hogaan idin ah mararka kale waa la arkaa markaan faransiiska laga hadlaya waa la waayay xaggee qabteen bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, xaqiiqda marka laga hadlo eh, waxaan aa ku sheegaysaan dowladda ama aa ku sheegaysaan baarlamaan ama xildhibaan aa ku sheegaysaan hal qof oo maamulkaas dowladda sheegana ka tirsan guddoomiye waaxeed ba allaha ka dhige hal gabar oo dowladda ka tirsan ama hal wiil ama hal nin oo ka tirsan oo ka qiiray ilaa hadda ma yaraatay haba yaraatay ma jiro hal qof oo ka hadla ma jiro hal qof uu yidhi nabigeena calayhi salaam maxaa saamil hal qof one single person ma jiro oo ka dhiidhiyey ama ka bannaan baxay ama soo istaagay ama cod ka bixi haba yaraata ma jiro taa waxay ku tusinaysaa oo xaqiiqo ah waxaan dowladda lagu sheegaah oo dhan ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama ciidan ha noqdo ama taliya ha noqdo ama jaajuus ha noqdo kulligood inay murtadiin gaal raacyihiina ka cadaynayso qur-aankeena ku taala faransiisku muxuu u qabtaa eh, dowladda federaalka ah bismi illaahi raxmaan raxiim dowladda federaalka sideedaba waa dowlad sheer lagu wada yahay dowlad sheer lagu wada yahay sida soomaali loogu qeybiyo four pointy five ayaa dowladdan four point five gaalada u qeybsataa qaar yurubiyaanka haysto Qolaba saamiyay ku leedahay.
qolaba saamiyay ku leedahay yurubiyaanka qaar uu haystaa wasiiree keensana yurub ka socdo maraykanka qaar buu haystaa four point five kiisa maraykanku keensanaya carabtu qaar bay haysataa four point five xagga keensanaysaa turkiga qaar buu haystaa four point five marka faransiisku wuxuu ka mid yahay dowladaha ugu xooga badan leh ee four point five kooda si fiican u qaato ka mid yahay saamigooda si fiican u qaato ka mid yahay maxaa yeelay yurub maanta markii la yihahdo laba dowlada ugu xoog badan waa faransiisku number one ah ingiriiskana oo kusoo xiga mid walba wasiira u joogo mid walba wasiiru soo dirsanaya xildhibaanu soo dirsanaya baasaboor u wataa haddii wax yar ee dhacaana fiiriya indhaha kala fura soomaaliya maalmood waxaan arkayni waxaan la yaaba cajiibka ah markii la yidhi coronavirusa dhacay oo dowlad walba ummad walba dadkeeda ha ka soo bixiso meelaha ay ku dhaceen markii la yidhi dhammaan wasiiradii soomaaliya ee xildhibaanadii intii baasabooro haysay nin walba qaar faransiiskaa qaaday qaar maraykankaa qaaday qaarka iskandinabiyankaa qaaday kulli waa laga saaray maxay ku tusinaysaa waxaan inay yihiin camiil dibadda laga soo dhistayoo shaqaalo cumala inay yihiin ku tusinaysaa maanta waxaa kala qaalisan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la taageero oo loo hiiliyo waxaa kala qaalisan dhammaantood baasaboorkaas gaalada kala qaalisan nin walba wuxuu leeyahay haddii aan hadlo baasaboorka laga qaadaya yaa qaalisan marka baasaboor xun iyo nabi maxamed khayr khalqillaahi oo lacaya maanta yaa qaalisan dhammaantood waxaa u diidaya inay nabi maxamed u hiiliyaan waa baasaboorkaas iyo jinsiyadaas gaalada ay qaateen Een, waxaan la socnaa faransiiska eh, bilo ka hor eh, saddex iyo toban askari in looga dilay maali oo mujahidiinta maali ay dileen dowladda federaalka waxay ahayd ciddii ugu horreysay oo u tacsiyeysay marka nabi maxamed alayhi salatu wasalaam faransiisku uu caayana way ka aamustay maxaad ka leedahay waa xaqiiq jirta weye haddi meel xaggee ku taala xaggee noo tala waa galbeedka africa naga jirta anagana xaggeen joognaa bariga afrikaan joognaa galbeedka africa dad kala waxay ku laayeen oo muslimiin mujaahidiina faransiisay ku laayeen ya ninkii ugu horreeyey dowladdii ugu horreysay ee ka hadashay soomaali ahayd waa ka xunnahay falkaas dhacdada argagixisada waa ka soo horjeednaa waa cambaaraynaynaa ay yidhaahdeen faransiiska maanta nabi maxamedu suur xumaynaya islaamku ka soo horjeedaa calan buu u sheegahaya madaxweynahooda hadlahayo carar waa kaase farmaajiyi murtadiinta lujug ha ka hadlaano carar wir ha ka hadlaano maalin la weeday ka hadleen baa la yidhi dhegaysta hadalkooda idiin sheegayaan waa la soo waxay yidhahdeen arrimaha caqiidada iyo diinta falagelintooda waxay taageeraysaa dhin argax ilaah idinku dhahay hadalkaas ma hadal diin lagu difaacayaa mase waa hadal faransiiska lagu difaacayo waa hadal faransiiska lagu difaacayo wey oo faransiiska lagu garab taagan yahay walaalo waa ku jecelnahay faransiisow arrimahaas haddaad taabatid dad wax magaradaa kici doonee ha isku taabana waa kuu naseexaynayna waay mooyaane ma ahan diin iyo caqiida la difaaca ma ah nabi maxamed ala suura calayhi salaatu wasalaam ya nabi maxamed caqiidada noo dhimanoo sameyn leed maxay tahay ya nabi maxamed calayhi salaatu khayru khalqillaahi ayaa kartoon laga fasuulay oo la soo taagan yahay maanta maaragtay waa ku celinaynaa waa samaynaynaa ka tegi meel taagee war waxaas waa idibdarro nabi maxamed ma sawri kartaan gaalo gaalo dhashbaatin carar waa kaasa yidhahdeen waana atixaada waxaan akhrisnaasa ay dowladaha ku sheegaysaan ama xildhibaan aa ku sheegaysaan ama wasiiraha ku sheegaysaan carar hal nin intuu soo istaago faransiisoo kadaab baa tahay nabigan wax kama sheegi kartid beenaalaad tahay waa kula dagaalma car ha yidhaahdaan ummadan waxaa ku fadhiya culamaa usuu culamaa usuu a ummadan baabi'isay culummadan gaaladana la jirta ee la sameynaya taxasubka ee lagu leeyahay gaalada kirishtaanka ee kiniisadda iyo muslimiinta midaysan la leeyahay waa akhasu naaska ugu daran wey kuwaas weeye kuwada islaamka maanta ninkii maanta nabi maxamed u gargaaray ee naftiisa bixiyey ee u qiirooday ee nabi maxamed oo adaan kugu furnaa nafteeda u soo baxay ya akhasu naas wadaad sheegana baa wuxuu leeyahay maarata warkaas waa kasoo horjeednaa fal argagixiso waayo waxaasaa caalam islaami baabi'iyey waana la ogaaday maanta hal culmo sheeganaya oo maanta soomaaliya ka hadlay oo dhihi kara nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa la aflagaadee waa kasoo horjeedna carar waa kaasi keena in yaroo muslimiin oo daacade oo masaakiine iyo in mujaahidiina oo marka horeba u go'day inay nabi maxamed difaacaan u go'do nafta u diyaarisa mooyaane carar wixii soomaaliya culmo lagu sheegay ama lagu sheegay culummada maaragtay ee soomaali lagu sheegay ama guddiga culmo lagu sheegay carar waa kaas ha laga keeno ummadda waxaa dila marka dowladahan riddada ah iyo waxaa dila culamaa usuu a dishay labadaasna ilaahay ka qabta subxaana wa tacaala kaasi wuxuu ahaa doctor xanafi cabdishaqaadan intiina inala socotay habeenadii tagay waxaanu baahinaynay barnaamij la yidhaahdo muhiimadda adkaarta oo ay diyaarisay idaacaddan islaamiga ha alfurqaan caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta labaad ee xalqada labaad ee barnaamijka muhiimadda adkaarta haddaba cadowgan awoodda loo siiyey inuu mararka qaar nala gaari karo dharbaaxyo ama dhibaatayn waxaa looga badbaadi karaa iyadoo allaha casa wajalla la isku dhiibo gaashaanna laga dhigto adkaaraadka uu nabigu nagu baraarujiyey sala allahu calayhi wasallam in allah la isku dhiibo lana yidhaahdo xasbunallah wa nicma alwakiil waa dhaqan ay leeyihiin rususha iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim adkaaraha ku jira subax iyo galabna waxaa ka mid ah adkaara caynkaas ah حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid a culummada soomaaliyeed ayaa wuxuu si guud kaga hadlayaa fadliga ay leedahay kelimadan horta ruux hadduu xasbiya allahu wa nicmalwakiil u yidhaahdo ama xasbuna allahu wa nicmalwakiil uu yidhaahdo ruuxaasu waa ruux ilaahay magan galay subxaanah wa tacaala awooddiisii oo dhan iyo tabartiisii oo dhan wuxuu xaqiijin waxba u tari karin wuxuu xaqiijiyey marka ilahay inuu hoos tegay subxaana wa tacaala ruux hadduu ilaahay talaada u dhiibatana ilaahay waa kugu filan yahay subxaanah wa tacaala sheikhu wuxuu soo gudbinayaa qisadii markii nebi ibraahim lagu tuuray dabka iyo sida uu allaah ugu gargaaray markii uu yidhi xasbunallahu wa nicma alwakiil kelimadan si gaar ahna waxaad garan kartaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam intii la xidhxidhay yaa dab intaasoo beri la hurinhayay oo holociisa aan looga soo dhowaan karin intaasoo kilomitir yaa intay ku tuuri waayeen bah la yidhaaha manjaniiq la yidhaahdo oo geed intii ruuxa lagu xidho ruuxa meel fog lagaga tuuraa yaa intay ku xidheen bay ku tuureen nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu cosay kelimadan ku cosay xasbiya allah wa nicma alwakiil wa xasbuna allah wa nicma alwakiil wey dabkii lagu riday ilaahay subxaana wa tacala waxuu ga dhigay bardan wasalaam ilah uga dhigay subxaana wa tacaala macnaa ilaahay dee ruuxii magan gala ilahay waad badbaadin karaa subxana dabku waa addoon marka ilaahay awood wax ku gubaa hadduu marka awooddii ilaahay ilahay ku baktiyaba ama ilahay uu nimco kale oga dhigayo waxaa la sheegaa bacd mufasiriin xadhkihii ku xidhnaa meelihii kaga xidhnaaybu ka gooyeyba dhibka haysaba uga sii fududeeyey macnaha iska daan wax guba iska daayay sidoo kale kelimadan waxaa yidhi saxaabada iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii loo sheegay in gaaladii qureysheed ay mar kale duulaan soo yihiin nabigeena markuu dhacay calayhi salaatu wasalaam dagaalkii nuxud markuu dhacay oo nabigu ay rag toddobaatan ka badan ama sagaashanba ku dhow sagaashan dhowr baa la gaadhsiiyey ay wax gadaal ka shahiiday iyo waxa goobta ku shiday ay shahiideen nimankay gaaladahaana ay dib u carareen yaa waxaa nin bay soo direen waxaa layihi bal nabi maxamed iyo ciidankiisa xoogaha baqdiin geli naga hadheen markay dheheen marka ninka yimaad waa saxaabad ku dheh waryaane war gaaladii waa soo bahaysteen wayna soo noqdeen ayagoo carqabee lafihin oo duur kala gala oo lafihin u turtay dheheen marka ina naasa qad jamacuu lakum fakhshawn marka waa kay dheheen xasbuna allah wa nicma alwakiil bay dheheen ilahna waa ku baadiyey nimankii cabsi waa gashay wayna kala carareen marka kelimadan xasbuna allah wa nicma wax u dhigmi kara male saamaynta kelimaddan kuma ekayn wakhtiyadii hore ee saxaabada iyo rusushu joogeen balse waxaa saamaynteeda la arkay xilligan aynu nool nahay sheekh cabdiraxmaan firin ayaana soo gudbinaya qise uu ka warinayo qofa uu asagu garanayo kaas oo ku dhawaaqay kelimaddan mar uu ku dhacay isbaaro ay joogeen kooxo mooryaan ah waxaan xusuustaa nin hadda kahor ii sheekay wuxuu yidhi xilligii qabqablayaasha yaa meel isbaaraha habeen kusoo dhacay buuyi marka goor dambana way ahayd marka istaag markay dhehaan xoogaa lacan waa tabi yaa yidhi xasbuna allah wankng nimankayna sii kala ordahayn baa ugu dambeysay annagana tarteen wadda u qaaday mar dambe oon tegey yaan arkayay gadaal ayagoo soo noqonay laakiin nimankii kala carar iyo balaaya ku dhacday marka waa ogsoontihiinoo adkaarta ilaahay ama kelimadan si khaas ahaaneed ruuxa markuu dhib dareemo xasbuna allahu wa nicma alwakiilu yihahdo ilaahay uu qalbiyan afkaru ka dhawaaqo runna ay ka tahay baa laga doonayaayo aniga waxaa igu filan allah wa nicma alwakiilu asagana wakiish wakiil waxaa layihahda markaad meel aadayso ruuxii arrintaadii muhiimka kusii dhaafsato hawel iisihay arrinteeda aad tiraahdo yaa wakiil la yidhahda marka ilaa arrimaheeda adaan ku wakiishay ilaa anugu awood malihi wey adaana awood le allow marka waxa wey ruux markuu sidaa yidhaahdo ilahi waa ku filan yahay subxaana wa tacaala marka kelimada waa dadka muslimaxdu markaasay cili dareemaan ama ay dhib dareemaan xagga hadday cirka iyo hawada tahay xagga hadday tahay dhul hadday tahay bini aadam hadday tahay xayawaan kale hadday tahay ruuxa inuu kelimada cuskada laga doonhayaa ilaahina waa ku badbaadinhayaa qur-aankaana si baraatika waa ku aragnay nabiyullahi maxamed saxaabtii nabiyullahi ibraahim waana aragnay marka waa inugu filan yihiin marka aan ku dadaalna insha allahu tacaala adkaaru sabaax walmasaa waxaa sidoo kale ka mida adkaartan bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi samaa wa huwa asamiicu alcaliim
sheekh cabdiraxmaan firin ayaa soo gudbinaya qise dhex martay taabici iyo wiil ou dhalay cuhmaan binu cafaan taas oo laga dheehan karo fadliga ay leedahay adkaartaas aan soo sheegnay ninkii wiilkii abaan binu cuhmaan oo si cuhmaan u dhalay yaa waxaa ku dhacay cudurka layihaha faalijka la yidhaahdo ama baralayska oo ruuxa lug iyo gacanay qalalaan markaasuu xadiidkii markuu akhriyey nabiga calayhi salaam uu nabigu leeyahay ninkii akhriyay galabtii ama subaxdii bismi illaahi aladii laa yaduru maca casmihi shayin fi lardi walaa fi asamaa wa huwa asamiicu alcaliim xadiidka markuu abaan binu cuhmaan wiilkiisa cuhmaan u akhriyey lugi gacanna ay qalalaayeen taabicigiibaa aada u fiiriyey wuxuu leeyahay ninkan odayga ah xadiidna waa akhriyay asagaana cudur ku dhaceena waasi sheekha markuu arkay inuusan ardaygu indhaha ka laabanayn wuu fahmay wuxuu waxba ay soo fiirin galabtii uu cudurka igu dhacahayey xanaaq baa i galay ma akhrisanimo adkaartii marka waan iloobay marka cudurka igu dhacay buu yidhi marka waxaa garan kartaa nabiga calayhi salaam maalin raashin cunahay oo kale isaga rag kale nin baa u yimid raashinkiibuu cunay bismillahi ma dhihin markaasuna wuxuu haduu bismillahi dhihi lahaa waa nugu filnaan lahayd marka waxaa weeye barakada o dhan baa sheegii laga qaadahayaa cuntadii hadday tahay lafaaga hadday tahay ammaanka hadday tahay ogsoontiin marka adkaarta oo laga tago dhibaato badan bay leedahay muslimiinta marka waxaa la doonayaa inay adkaarta akhristaan baa laga doonayaa adkaaraadka waxaa sidoo kale ka mid ah radiitu billaahi rabba wa bilislaami diinan wa bimuxamadin sala allahu caleyh wasalam nebiya subax kastaynu akhrinaa iyo galab kasta nebigu wuxuu leeyahay man qaalaha halaatan xiina yusbix qofkii saddex goor dikrigaas akhriya wa halaatan xiina yumsi saddex goorna akhriya markuu galabaysta ee maaratay galab noqoto kaana xaqan cala allaahi an yurdiyahu yowma alqiyaama ilaahay wuxuu isku waajib yeelay inuu qofkaa raalli geliyo maalinta qiyaama xadiiskuna waa xasan oo waxaa taxsiiniyey asheekh ibnu baaz fii tuxfati alakhyaar kitaabkiisii ahaa allaha u naxariistay ibnu cuthaymiin wuxuu dhihi jiray adkaarta subax iyo galab la akhriyo waxay xagga dhufayska kaga adag yihiin derbiyadii lagu wareejiyey ya'juuj iyo ma'juuj waase qofkii akhriya asagoo qalbigiisu xaadir yahay adkaarta kale ee subax iyo galab sugnaaday akhrinteedana fawaa'id iyo fadli badan laga helayo waxaa ka mid ah adkaartan oo uu nabigu kula dardaarmay gabadhiisii oo jeclaah ee faaduma in ay akhriso galab iyo subaxba
برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين in badan oo ka mida dadka muslimiinta ah waxay sheeganayaan cariiri dhanka risqiga ah iyo xanuunno adag waxaana haddii qofka muslimka ah uu joogteeyo adkaaraha badiyo dikriga allaah qalbi yaqiin ku jirtana ku macaansada waxa uu akhrinayo wuxuu allaah kaga filaanayaa dhammaan culeysyada uu dareemayo dikriga ilahay wuxuu sababaa sababu noqdaa inuu ilahay ku jeclaado kama qaala tacaala fadkuruunii adkurkum yadkurkum fii mala ilaahay qofuu xusayna waa qofuu jecel yahay oo khayr ku xusay fi lmala il acla ina dikra allahi yusahilu alxusuula cala alrisqi alxalaal wasicati fi lcish wuxuu sabab u noqdaa oo sahlaa oo fududeeyaa inaad risqi xalaala heshid iyo iyo sica fi lcish iyo nolol fiican oo raaxa nolol nolol fiican oo faqri baa lagaga badbaadaa iyo wixii lamida yaquulu tacaala cala lisaani nuuxin calayhi asalaam nabiy llahi nuux faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursili الsmaa عlaykum midraara wayumdidkum bamwaali wabaniina wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara marka laga soo tago adkaaraha ammaanta ah ee allah lagu ammaanayo waxa uu ehelka u yahay laguna helayo fawaa'idda aan ka soo sheekeennay ee adduun iyo aakhiraba waxaa ku jira adkaaraha subax iyo galab kuwa uu addoonku si toos ah allah uga baryayo waxa uu doonayo wuxuu addoonku allah weydiisanayaa caafimaad in la cafiyo allahna uu u asturo ceebihiisa in uu xifdiyo oo uu dhooro ehelkiisa iyo carruurtiisa sidoo kalena camalkiisa aqbalo cilmi iyo aqoonna uu allaah ugu deeqo risqigana loo waasiciyo اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا dadku waxay badankoodu isweydiinayaan wakhtiyada ugu habboon ee la akhriyo adkaaraha subax iyo galab waana kan sheekh cabdulilaah oo ka hadlaya wakhtiyada ugu fadliga badan ee la akhriyo iyo haddii uu wakhtigaas ku dhaafo xilliyada kale ee aad akhrisan karto
في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الغدو حوية الصباح الباكر صباح هروية أول النهار والآصال أواخره ووقت ووضو ما يسمى أنت يصير دمانسه أنت بضلنا موقفك كهاب مونت اختيارت إن الآخرية وبعد صلاة الفجر مباشرة عندما ماركت صلاة دميسيد أذكارت هوري إمارة رواتها دميسيد halka adoo adoo majliskaaga fadhiya in adkaarta sabax akrid ayaa fadli badan sidoo kalena salaada casr markaad tukatid adigoo majliskaaga iyo musallahaaga aan ka kicin inaad dhamayso ayaa fadli badan inkastay iska banaantahay marka laba in la akhriyo oo quduguna wuxuu noqon karaa awal nahaar oo dhan ilaa barqadii haddaad ilowdo matalan subxii oo kale waad akhriyi kartaa aasaashuna ama galabnimaduna waxa weeye wixii qoraxdu hadday zawaalba gaadho waxa weye waad akhriyi kartaa oo maalintu labadan bu kala qaybsantaa laakiin labada goor ugu fadli badan waa bacda salaati alfajri mubaasharatan intaan qorraxdu soo bixin iyo bacda salaati alcasri intan qorraxdu ayna kaa dhicin tasbiixda iyo in allah lagu mahdiyo waa digri joogto ah oo ay tahay inaan carabkeenna barno nafteennana ku tarbiyayno waxayna adkaaraadkaas inkastoo mar weliba nalaka doonayo ay haddana qayb ka yihiin adkaaraha la akhriyo subax iyo galab subxaana allaahi wa bixamdihi oo min boqol jeer ah subax iyo galab waxaa ku soo arooray fadli badan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay inaanay jirin qof ka fadli badan qofka boqol jeer dhaha kelimaddaas oo aan ka ahayn kan ka badiyey tirada boqolka dikrullaahi yusqilu miisaana alcabdi yowma alqiyaama ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisu miisaanka xasanaadka qofka ayuu culays xasanaadkii baa ka badanaya sayi-aadkii oo miisaankii wuxuu noqonayaa kafadii khayraadka ayaa raajix noqonaysa oo cuslaanayso yaquulu nabiyu sala allah alay slam kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdihi subxana allahi alcaiim labadaa kelimadood haddaa iska qaabtid maalin walba subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcaiim miisaankaaga yowma alqiyama insha allah raajic buu kuu noqonaya adkaaraadka kale ee qaybta ka ah adkaaru sabaax walmasaa waxaa ka mid ah acuudu bikalimaati illahi attaammaati min shari maa khalaq waxay leedahay adkaartan fadli gaar ah oo uu noogu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waad garanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yowm min alcayaam ninbaa wuxuu yidhi nin allo xalay ma seexanin markaasuu nabigu wuxuu u maleeyey calayhi salaatu wasalaam inuu adkaar iyo khayr iyo salaad kusoo jeeday markaasuu nin allow xilligaa kuma soo jeedin adkaar iyo khayre dib qallooc baa i qaniinay markaasuuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam galabti markii la gaadhay haddaad akhrin lahayd acuudu bikalimaatillaahi taamaati min shari maa khalaqa baalkaa kuma qaniinin hadduu ku qanin dhib kuma yeeli lahayn idan marka adaa isdira weeye marka macnu
intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي